الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kulanka u soo gebagaboobay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muxuu uga dhigan yahay wilaayaadka islaamiga sidee qodobadii la isla qaatay ku noqon karaan kuwa dhaqangal ah barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan in ka badan shan iyo afartan askar iyo saraakiil oo ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay magaalada umudurmaan ee dalka suudaan xilli milatariga waddankaasi ay taqadum ka samaynayaan dagaalada khartuum sidoo kale faafareebku waxaan caawa idinkugu haynaa dowladaha etoobiya iyo ereteraya oo qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo iyo dhinacyada oo ciidamo urursi wada sidee baraha bulshada looga hadalhayaa howlgallada mujaahidiinta ee sida xawliga uga socda wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha faysal xasan iyo maahir ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka wargelin muhiim ah dhammaan dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ee al-andalus waxaa lagu wargelinayaa in isbeddel kooban lagu sameeyey jadwalka idaacadda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa si kumeel gaar ah loo joojiyey dhammaan duruustii hore ee idaacadda ka bixisay oo aan idinkugu beddelnay duruus kale sidoo kale waxaa bisha ramadaan la hakiyey barnaamijyadii toddobaadlaha ah ee aad dhegaysan jirteen waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijyo iyo duruus cusub barnaamijyada jadwalka ku cusub waxaa ka mid ah barnaamijkii tartanka ramadaanka oo soo geli doona saddex saac iyo soddon daqiiqo fiidnimo ku-celiskiisuna wuxuu bixi doonaa insha allah saddex saac oo barqannimo waxaa kale oo cusub barnaamij aan ugu magacdarnay haadaa khalqullaah oo aan ugu kuurgeli doonno qur-aanka iyo waxa uu ka yidhi cajaa'ibta makhluuqaadka allaah wuxuu soo geli doonaa hal sac iyo soddon daqiiqo subaxnimo celiskiisuna waa kow iyo toban sac galabnimo waxaa kale oo aan idiin soo kordhinay taxanihii sannadlaha ahaa ee aad uga barateen barnaamijka caalamulyoom ramadaankan waxaan idin haynaa taxane aan ugu magacdarnay saadaatu nisaa'i alcaalamiin oo aan ku soo gudbin doonno dumarkii taariikhda dahabiga ku dhex lahaa islaamka ee ku dayashada mudan barnaamijka faafareebkana wuxuu idiin soo kordhiyey xalaqaad kooban oo duruus tarbawi ah oo ka hadlaya aadaabta iyo dhaqanka suuban ee islaamka oo ay soo gudbinayaan culimmada islaamku dhanka duruusta waxaa inagu cusub laba dersi kow halka saac ee subaxnimo waxaa soo geli doona insha allah dersiga aadaabulmucallimiin oo inoo akhrin doono sheekh casaam abuu yaxya xafidahullaah celiskiisuna waa toban saac oo galabnimo labo sidoo kale duruusta ramadaanka waxaa ka mid ah dersiga kayfa caamalahum annebiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa inoo akhrin doonaa sheekh cali katiin xafidahullaah darsigaasina waxa uu soo gelayaa laba sac iyo soddon daqiiqo subaxnimo celiskiisuna waa kowda duhurnimo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qur-aanka oo jadwal ku socda oo aan dhowr jeer dejino inta lagu guda jiro bishan insha allah waxaan dhegaystayaasha ku boorinaynaa inay ka faa'iidaystaan fadliga iyo khayrka ku jira bisha barakeysan ee ramadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا
waa hagaaga dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa kulanka u soo gebagaboobay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muxuu uga dhigan yahay wilaayaadka islaamiga sidee qodobadii la isla qaatay ku noqon karaan kuwa dhaqangal ah haddaba ku soo dhowaada falanqeyn kooban oo ay ka qaybgalayaan qaar ka mid ah wulaadda wilaayaadka islaamiga waxaa falanqeyntan u sameeyey walaalkeen faysal xasan cali heye faysal bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada falanqeyn gaar ah oo aan ku yeelanayno halkan oo ah ee goobta uu kusoo gabagaboobay shir muddo laba toddobaad ah u socday ee hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee mas-uuliyiinta makaatibta wulaadda wilaayaadka islaamiga ee dalka ee waxaa kulankan ama falanqeyntan igala qeybgali doona sheekh guuleed abu nabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool iyo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaan ku hormarayaa sheekh guuleed sheekhana soo dhawow marka hore halkan muddo laba toddobaad shir ka socday ayaad ka qeyb gasheen shirkan aad ka soo qeyb gashay ee aada hiiraan uga timid wilaayadaada muxuu uga dhigan yahay bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalka faysal aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda iclaanka oo aad fadhiga ku matalaysid sida oo kale walaalaha aan hawsha iskula jirna ama aan hadda isla falanqaynayna qadiyadda aan ku jirna wilaadda walaalahay ah oo aan wada joogna ayagana waxaan leeyahay waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran shirkan wuxuu ahaa shir runtii qiimo weyn ku fadhiya wilaayada anu aan ka imid oo hiiraan keliya uma lehe muslimiinta oo dhan ayuu qiimo weyn ugu fadhiyaa wilaayaadka islaamiguhu qiimo weyn ugu fadhiyaa wuxuu ahaa shir macno weyn ugu fadhiya dadka muslimiinta wa khaasatan dadka ku nool wilaayaadka islaamiga oo soomaaliyadoo muslimiinta ah ama muhaajiriintooda wuxuu ahaa shir matalayey muxuu ah horumarkooda diimeed shir matalayey horumarkooda adduun shir matalayey akhlaaqdooda shir matalayey waxa ayaga dhibaya dhammaantood hadday yihiin ama cadowga ha ugu imaadeen ama dhinac kale ha ugu imaadeen shir wuxuu ahaa micno weyn ku fadhiya waa shir matalaadiisa ama in laga sheekeeya ay qaadan karta wakhti maadaama wakhtigu yar yahay waxaan rabaa in aan ku koobo tusaale waxa ugu filan adiga hadda weliyaa tahay goobjoog baad ahayd dadka ka soo qayb galay iyo micnaha ay ku fadhiyaan iyo wakhtiga uu qaatay baa tusaale ugu filan shirkan inuu ahaa shir ee qiimo weyn ku fadhiya haddaan si gaara u xuso wilaayada islaamiga hiiraan shirkan wuxuu u yahay qiimo weyn buu ugu fadhiyaa wuxuu ku soo aaday xilli ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgii soo duulay maadaama ay ahayd wilaayada islaamiga hiiraan meesha ay ka bilaabatay xamladii shariirada ahayd xumayd cadowga ibliiska uu horkacayey ilaahayna uu jebiyey isku daygii tacbaanka ahaa baa ayadoo uu socdo ah buu shirka ku soo aaday guul bay u tahay wilaayada hiiraan waxay u tahay insha allahu tacaala raynrayn tii cadowgooda uu jebi lahaa wax badan oo horumarkoodaana ay ku heli lahaayeen ayuu kulankan noqonaya dabcan halkan kulanka aad uga qayb gasheen ujeedadiisa waxaayd ma noo sheegi kartaa iyo qodobada ka soo baxayba haddii aad noo sheegi karto walaalka horta shirka waxaan isleeyahay wax fara badan oo aan inta ku koobi karin oo uu kulankan gooni la ahaa baa jira tusaale ahaan qodobada shirkan looga niqaashay waxay ahaayeen akhar intii aan arkayey oo aan kulan galay qodobo laga niqaashay oo qodob walba micno asaga oo muuqaal ana dadku way arki doonaan hadduu alla idmo asaga oo maqal ana way arki doonaan bayaanka ka soo baxay oo akhriyey walaal ka mid ah wulaadda ee sheekh muuse sheekh muuse carhale akhriyey ummadduna waa dhegeysan doontaa marka wax fara badan baa looga hadlay oo aan mid iyo dhinac iyo qayb iyo midna lahayn ujeedada shirka waxay ahayd ummaddan sidii loo horumarin lahaa ummadda in la tadwiiriyo ummadda in horey loo wado ummaddu cadow bay leedahay annaga maanta waxaan nahay daa'ifo lagu soo duulay dadka cadowga intaa la eg leh haddaysan tashan qiimo ma leh yacni ninkaan tashan waa loo tashadaa inaan tashanno danaheenna isweydiinno diinteenna iyo qaabkii dadkeenna ay ugu badbaadi lahaayeen cadowga iyo dhagarihiisa la isweydiiyo adduunyahan maxaa inoo dan a la yidhaahdo wilaayaadka islaamiga sidii loo tadwiirin lahaa shirka wuxuu watay macaani tiro badan oo aan taxdiid lahayn
waa gartay alwaali waa kugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala markana waxaan siinayaa alwaali luqmaan abu anas soo dhowow marka hore marka xigta shirkan wilaayada islaamiga ee gedo iyo bulshadeeda muxuu uga dhigan yahay o aad halkan uga soo qayb gasheen bismi illaah faysalow jazaaka allahu khayran ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala wuxuu kaga dhigan yahay wuxuu kaga dhigan yahay guul iyo reerreyn iyo waxaa weya wax lagu farxay kaga dhigan tahay waxyaalaha hore u qabsamay oo lagu tashtay waxaa ka mid ah waxqabadka bulshada soomaaliyeed ee la maamulayo bulshadaas horena wax waa looga qabtay haddana waanu rajeynayna insha allahu tacaala in wax loo qaban doono kun afar boqol afartan iyo shantii ilaa kun afar boqol afartan iyo lixdii waxaa jiray waxqabad fara badan oo meelo badan ka dhadhacay in badan hadda gobolka hadda aan ka warramayo waxaa weeye meelo badan oo ay ka jirtay baahi biyeed waa la daboolay ilaahay fadligii waxaa la qoday ceelal oo bulshada waxtar ku ol u lah maadaama gobolka uu yahay gobol u nugul abaaraha iyo marka culays u yimaado waxqabadkaasoo dhan waxaa suuro geliyey ilaahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo loola qabtay waxbarashadii waxaa weeyaan la sara qaaday ama meel fiican marayo waxaa kaloo waxaa weeyaan wax badan laga qabtay xagga daaweynta xoolaha iyo dadka intaba inhaasoo dhan waa waxqabad guud oo muuqdo haddaana sidaad maqlaysay ama warbaahintaba ku caddaa doonto waxaa jira ballanqaad badan oo waxqabadka ummadda ku salaysan insha allahu tacaala waa gartay markana waxaan siinayaa sheekh cusmaan awow cabdiraxmaan sheekh cusmaan soo dhowow marka xigta kulankan halkan aad uga soo qayb gasheen aad bakool uga timid wilaayada bakool muxuu uga dhigan yahay bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed jasaaka allahu khayran walaalka faysal xasan cali waan ku dhowahay mikrofonka idaacadda islaamiga andalus haddii su-aashaada aan u gudbo shirkan waa shir runtii maaragtay aada qiimo weyn ugu fadhiyo aan la qiyaasi karin safar dhaadheerna aan usoo galnay oo runtii waxa waaye boqolaal kilomitr aan usoo gudubnay taasna waxay ahayd de kulle insha allahu tacaala mas-uuliyadda ayaana keenaysay in maaragtay aan u safarno aan ka qeyb galno shirka isaga ah wilaayada bakoolna wuxuu uga dhigan yahay shir runtii maxaanku irahdaa ii sheeg wax badan wilaayadu hadda xaaladeeda say tahay insha allahu taala wax badan horumar ah inuu usoo kororo oo maarata hor u dhaqaajin iyo maxaanku irahda shaqadii in lasii laabolaabo ayay ugu dhignaan doontaa insha allahu tacaala qodobo oo maarata taariikhi ahoo wilaayaadka dhan maarata ayay horumar ugu jirta haddii bakool ay igu weydiisan waa sidaas insha allah waa gartay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan shirkan maanta waxaa isugu yimid wulaadii gobolada oo idil mas-uuliyiintii makaatibta iyo hogaankii xarakada bulshada muslimka ee ku nool wilaayaadka islaamiga qiimaha uu u leeyahay intee la egtahay jasaaka allahu khayr jaza waa su-aal runtii aada muhiim u ah shirkan muslimiinta guud ahaan bariga afrika qiimo weyn ayuu uga fadhiyaa gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxyaabaha maaragtay looga hadlay shirkan waxay ahayd masaalixda ummadda haddii ay noqon lahayd xagga diintooda in la hormariyo dacwadii jihaadkii iyo dhanka maxaanku irahda adduunyadooda iyo wax walba ayaa laga hadlay waxyaabaha maaragtay oo looga hadlay waxaa ka mid ahaa in la ilaaliyo daruuriyaat alkhamsa oo shareecada islaamku ay ilaalisay diinkooda aqligooda naftooda maalkooda cirdigooda ilaalintiis unbaa loo taagnaa ina laga hadlayey insha allahu tabaaraka watacaala hadee waxaa kaloo iyadan ay ka dhigan tahay dadka wilaayaadka guud ahaan ay uga dhigan tahay in dowlad kalo hadda maaragtay ay wax ka sugayaan oo aysan jirin markii laga reebo xaraka shabaab mujaahidiin xogaankana maaragtay xil iska saaray oo si wilaayaadka kulley waad maqlaysay waad joogtay goobjoogaad aheed dhammaan wulaadii gobolka ragga hadda naga maqan ayna suuroobin inay imaadaan waxay maaragtay kaga qeyb galaan shirka maxaanku irahdaa fogaan arag ayay ugu qeyb galaan warbaaxintii qabaa'ilkii wax badanaa laga hadlay oo waa amiirka ti uu maaragtay warbixinta uu dhegeysanayay naftarkiisa uu soo dhex fadhiistay oo si hufun oo maaragtay runtii dulqaad iyo maaragtay mas-uuliyad isxilqaamid ay ku jirto ayaa marka laisaga dhegeystay dhinac walba min jamiici jawaanib jawaanibtoo dhanba waa laga hadlay waa las wareysanayay marka insha allahu tacaala wuxuu uga dhigan yahay horumar meydaani ah in la dareemi doono insha allahu tacaala horumar weynna uu ka soo bixi doono jasaaka allahu khayr baark allahu fiik markana waxaan siinayaa alwaali cali darwiish soo dhowow marka hore shirkan halkan aad uga soo qeyb gasheen dabcan mas-uuliyiintii makaatibta ayaa goobjoog ahayd sidoo kale hogaankii xarakada ayaa halkan goobjoog ku ahaa mashaakilka halkan lagu soo bandhigay xuluushoodii halkan ma lagu meelmariyey marka hore marka xigtase kulankan muxuu uga dhigan yahay wilaayada jubbada dhexe jasaaka allahu khayran bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay yaa mahad iskale bacda xamdilaahi shirkan wuxuu ahaa shir weyn ay isugu yimaadeen khiyaadadii xarakatu shabaab almujaahidiin iyo maktabu siyaasa walwilaayaat ragga ka socday wulaaddu ay ka mid ahaayeen ay makaatibta kale shaqaynaysay iyo rag badan oo mas-uuliyiina shir weyn uu ahaa oo laisugu yimidoo lagu qorfeynayey taqriiraadkii ay soo gudbiyeen raggii mas-uuliyiinta ahaa oo la wada dhegeysanayey taqriirkaas oo isugu jira dee horumarka wilaayaadku ay sameeyeen iyo makaatibta shaqaynaysay iyo mataqaanaa culeysyada ka jira wilaayaadka iyo maamulada ka jira iyo isugu jireen si wanaagsan oo aada u qiimo badan ayaa loo soo bandhigoo loo wada dhegeysto hoggaankuna uu wada fadhiyey go-aano fiican oo laisla wada qaatayna way ka soo wada baxeen horumar fara badanna waa lagu soo bandhigay annaga ka wilaayatu jubbal wusta ahaana waxay inoo tahay wax weyn oo aada u qiimo badan inaan kulan noocan oo kale nasiib u yeelno kasoo qayb galno bifadlillahi waraxmatii annaguna aaraa'dii iyo wixii inagu jirayaan soo bandhignay sida walaaluhu soo bandhigeen horumarkii caafimaadka iyo tacliinta iyo dacwada iyo shaqooyinkii wilaayada ka socda guud ahaan yaa la soo bandhigay wixii culaysya inay haystaan waa soo bandhignay aad waxaan ugu raja weyna hadduu ilaahay idma go-aanada soo baxay haddii fulinteeda la gaarana wilaayada iyo wilaayaad kaloo dhanba wax weyn oo la taaban kara inay ummaddu arki doonaan jazaaka allahu khayr
baaraka allahu fiik waa kugu soo noqon doonaa markana waxaan siinayaa sheekh guuleed oo aan kusoo noqday sheekh guuleed arrimaha lagu gorfeeyey shirkan waxaa ka mid ahaa makaatibta wilaayaadka islaamiga ka howlgala inay noqdaan kuwa isla jaan qaadaya laguna dadaalo sidoo kale ukhuwada iimaaniga ah ee ka dhexeysa caamiliinta shaqada ku jirta arintaas sidee lagu gaari karaa maasha allah walaalka aad baa umahadsan tahay horta qodobka ama qodobada shirka looga hadlay keliya ma ahayn qodobka isku duubnida iyo midnimada iyo wadajirka iyo isla jaanqaadka qodobo badan oo qiimo leh baa meesha looga hadlay likulli maqaamin lahu maqaal warka makaanka hadda iyo wakhtiga oo xadidan ayaa waxaan suuro gelaynin inaan waxaasoo dhan wada dul istaagno amaa jawaabta qodobka aad weydiisay waa qodobada ugu wuxuu ka mid ahaa sida dhabtaa loo dul istaagay ayuu ka mid ahaa oo ummaddu haddaysan wada jirin oo aysan midaysnayn qiima ma leh inaysan qiimo lahaanaynin allihii abuuray ayaa kala hadlay oo allah subxaanahu watacaala wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xarigga alle kitaabka alle diinta alle ku dhaga oo wada jira nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa diiday furqada iyo kala tagga waxyaabaha nabigeenna ee diinteenna shareecadeenna ay jeceshahay ama ay amrayso waa midnimada innaga marka qodobkaasu ayadoo markii horeba hadda kala tag iyo kala joog uusan jirin oo ay walaaluhu fiicnaayeen qaabka la isula jaanqaadaya ayaa haddana qodobkan si dhab ah si shawd fiican loo goyo ama meel loo gaaro aad baa looga niqaashay si guud marka kuma eka makaatibta iyo hadda wilaadda iyo raggan hadda wasaaradaho meesha fadhiye kiiskan wuxuu saamaynaya dadka muslimiinta oo dhan dadka muslimiinta hadday wada jiraan haddii hadda matal anuu laayaan ka imid makaatib baa joogta oo meesha ka shaqaysa kuwo markazi oo heer wasiir ahaa jira nuqabaa joogta ee waxaa jooga qabaa'il baa joogta waali degmaa jooga waxaasoo dhan wax culimaa joogta dad yacni acyaanoo tiro badan baa jooga isku duubnidaasaa qiimo lagu leeyahay qodobkaas qodob aad qiimo badan u leh buu ahaa waana laga hadlay wax marka aan leeyahy waxaa weye wix ayagaa hadda inta ku qaad waxaa lagu gaari karaa horta ka amar qaadashada allah subxaana wa tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahakum canhu fantahuu markaan annaga ilaahay subxaana wa tacaala waa miirtiisa qaadanno wixii alla uu naga reebayna aan ka harno midnimada waa suuroobaysaa midnimada marka waxay keenaysaa gaala inay jabto midnimada waxay keenaysaa ilaahay subxaana wa tacaala abwaab khayra inuu noo furo oo adduunkeenna iyo aakhiradeenna labadaba leh waxa aan marka leeyahayna waxaa weeye walaaluhu dadka naga maqan iyo kuwa hadda walaaluhu aan wada joognaba mowduucaasu mowduuc muhim waa annaga noo yahay kuwa iimaaniya waxay noo leedahay micno weyn bay noo leedahay qabaysha soomaaliyeed bay khusaynaysaa dadawga deriskay khusaynaysaa dadka shaqada ka dhexaysay khusaynaysaa wilaayada kaligeedhay khusaynaysaa labada wilaayaay khusaynaysaa jihooyinka camalkay khusaynaysaa haddaan taa helno oo khilaafkaa la waayo oo isku duubnin la helo oo aan ogaano aya camal camalka aniga aan hayo waa markaan ogaado camalka aniga aan haayo inuu yahay camalka walaalkay u hayo walaalka aniga markaan joogo matalan hadda shirkasa arkaysay waaliga hadda ugu masaafada fogaa anuu ahaa imaanshaha shirka anoo qalbi furan oo fiyow baan imid shirkaanna muxuu sii dhaliyey marka waxaan laga niqaashay wixii aan haysannay wax kasii tiro badan annaga marka waxa maantana haysto oo cadowga nagu soo duulay ah haddii isdabamar iyo iskhilaafid la waayo gaalada waa jabaysaa ayaguna maxay doonayaan gaalada maxay ku dadaalaysaa in la kala geeyo qabaa'ish ayagaa isku dira qabaa'ish wax isku dira ayaga weeye afraadda ayagaa isku dira cumalo u joogtaa jirta waxaysan guurguurta oo ka soo bilowdo waa fadhiyaan dadka yacni waxyaabaha qaar walaalaha iclaamku waana tusiyeen indheheenaan ku aragnay annaga marka haddaan taa diidno oo aan isku duubnaanno oo ilaahay amarkiisa aan qaadanno waa guulaysanaynaa waxaana leennahay qof kastoo annaga naga mid ahi aniga waa inaan ogaado waaliga degmada shaqada u hayo shaqadeeda inay tahay waaliga degmada waa inuu ogyahay shaqada aniga aan hayo tiisa inay tahay walaalkayga jooga waaliga walaayada aniga dariskale ama walaayo kaloo islaami ah shaqada u haya waa inaan dareensanahay inay tayda tahay walaalka mujaahidka oo faqriga ku jiro oo godka ku jiro oo dhaxanta iyo qorraxda ku dhacayso xabadda ku socoto shaqada u haya maxay tahay waa taydi taan aniga qabiilka la fadhiyo oo aan madarasada furayo oon masaajid leeyahay ha la camiro oo aan leeyahay muxuu ahaa war hoy beerihi ha la fasho Mx- maxay tahay waa tiisi annaga markaan guulaysanayna waa markaas gaalana markay jabayso waa markaas aad baan u mahadsanta aada u mahadsan tahay ee, waa kugu soo noqon doonaa ee, alwaali ee, alquman aw anas soo dhawow mar kale ee, maxaa fariin ah ama baaq ah oo halkan aad u marinaysaan dadka muslimiinta ee aad mas-uulka ka tihiin jazaaka allahu khayran ummadda muslimiinta soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ilaahi subxaanahu watacaala cabsidiisa ee thaaniyan waxaan mar labaad ugu baaqaya ummaddaas ayada ah inay jihaado waxaan ugu baaqaya marka ummaddaas soomaaliyeed guud ahaan inay jihaadaan ilaahi subxaanahu watacaala diintiisa u nusreeyaan si gaar ah waxaan rabaa inaan dacwada si gaar u gaarsiiyo ama kelmadyada aan u gaarsiiyo culummada soomaaliyeed meel kastay joogaan een culummadu ummadda waxaa indhawaa waa waxaa weeyaan laba weeyaan waa qayaadada iyo culummada haddii labadaas ummad ay u hagaagto inteeda kale way hagaagaysaa culummada waxaanu leenahay marka alculamaau warahatu alambiyaa wixii adda xasheen waxaanu leenahay carabkiinan ha ku baaqiyeelina yacni waxaa weeyaan fuliya oo ummadda waxaa weeyaan ugu baaqa oo bannaanka keena oo ilaahi subxaanahu watacaala diintiisa ugu nusrayaan leenahay culammada guud ahaan waxaanu leenahay maanta waa maalintii lo- maalintii loogu baahi badnaa in waxaa weyaan carabkeena ummadda ku dufaacdaan gacantiinana waxaa weeyaan kaga dufaacdaan cadowga saa'ilka soo duulay mar labaad waxaan la hadlayaa odayaasha dhaqanka ah odayaashu waxaa weeyaan waa odayaal ilaahi subxaanahu watacaala maanta u nasiibay inay arkaan shareecadii islaamka oo laisku hogaaminayo kitaabkii ilaahi oo shaqaynayo nasiibaad yeelateen waxaanu leenahay waxaad noqotaan sacd ibnu cubaad oo kala noqda oo waxaa weye ilaahi subxaanahu watacaala diintiisa ummaddiina ku hogaamiyo maanta maalin horaa lasoo maray oo maanta ka dugneed laakiin maanta nasiibaad yeelateen oo waxaad ku soo aadeen ayadoo rijaal adinka idinka dhashay ay halgamayaan ilaahi subxaanahu watacaala diintiisiina waxaa weeye waddanka lagu fidin aad kusoo qayb gasheen waxaanu idin leenahay ummaddiinna ku hogaamiya shareecada islaamka waxaanu leenahay marka dhadhan ma leh aadmiga wuxuu kugu dhaliilaaday dhashaaday sugtaa xaajada aad dhowratay abide adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la togin odayaasha saasaan leenahay insha allahu tacaala bacdama moogtahay maanta ay hogaan yihiin Ee, si gaar ah waxaan mar labaad ama saddexaad u- waxaa weeyaan la hadlayaa dumarka soomaaliyeed hooyooyinka Een, waxaa tihiin kaalinta ugu culus ee ummadda waxaa weeyaan maanta lafdhabarku aad tihiin ilmihii adinkaa hayo raggii adinkaa wax guryihiin kusoo hidaan waa inaad marka ugu waxaa weeyaan ugu raalli noqotaan ama aad ku boorisaan wiilashiina jihaadka maxaa yeelay qof kasta saacad buu leeyahay maantana waxaa weeyaan ammaan baad ku leedihiin bariga afrika jihaadka ka socdo waxa halgamayana waa wiilashiinni ama waa walaalihiin ama waa kuwa eedooyinka aad u heedeen ama habarirta aad u heedeen ama walaalihiin ahay weeyaan barbaarta soo koraysa iyo waxaa weeye carruurtiina u diyaariyo inay waxaa weeye qayb ka noqdaan taas ayaana cizi iyo sharaf lagu gaaraya jazaaka allahu khayran Ee, baaraka allahu fiik Ee, markanna waxaan siinayaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool Ee, mar kale ee, ee, ee, sheekh cusmaan ee, waan kuugu soo noqday Ee, qodobada ee, la isla qaatay shirkan ee, lagu meelmariyey halkana lagu gurfiyey ugu dambeyntiina in la- la fuliyo oo la tanfiidiyo oo la isla gartay sidee ku noqon karaan kuwa guulaystay oo dhaqangal ah loogana baaraandegi karaa inay hirgeli- inay- inay hirgeli waayaan sidee looga hortagi karaa inay hirgeli waayaan jazaaka allahu khayra jazaa su-aal runtii aada muhiim u ah waaye Een, awalan waxaan dhihi lahaa dhowr qodob haddii aan la nimaadno in maaragtay qodooyinkaas iyo wixii qorshihii la dejiyey iyo qaraaraadkii soo baxay ee muddada afar iyo tobanka maalmood maaragtay loo fadhiyay habeenii maalin aan la kala kacaynin waxay dhaqangal ku noqon karaan number kow adaawul amaana in lala yimaado ammaano ilaahi subxaana watacaala tunku inoo saaray waaye dee in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli Ee, qodobka kale waxa waaye insha allahu tacaala ashucuur bilmas-uuliya qof kasta annaga naga mid ah ee, in maaragtay mas-uuliyadda iyo culeyska la saaray horta inuu dareemo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati Ee, baacis diini ah in la helo oo lagama maarmaan ay tahay Ee, maxaan ku idhahdaa riqaaba daatiya waxa loo yaqaan oo ah allah subxaana wa tacaala inuu ku muraaqabaynayo jiho walba hadday makaatiibtii ay tahay iyo haddii wulaaddii ay yihiin iyo haddii qiyaadadii sare ay tahay qof kasta annaga naga mid ah ilaahay inuu muraaqabaynayo arkaayo Ee, waa inuu marka maaragtay uu ku xisaabtamo Ee, ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisa inaan iska jirno ilahan iska ilaalino dee mu- iyadana in meesha aysan ka bixin waxa la yidhaahdo een, riqaaba idaariya ee maamul ee dad dabagala mutaabaca isla xisaabtan waa inay jirtaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha maaragtay isfuroobi karo alitqaan fil acmaal in lala yimaado camalka maarata aysan noqonin sadxiya wax maarata kor le saaran oo ayna noqonin camalka in gudaha shaqooyinka maarata in gudaha loo galo la tanfiidiyo iyadoo lagu camal falaayo xadiidka rasuulka sal alay wasallam in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu in maarata itqaankaas aan la nimaadno waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay shaqooyinkan ay ku noqon karaan maarata dhaqangal tansiiqa iyo wada shaqeynta in la adkeeyo oo la xoojiyo makaatibta dhexe haddii ay yihiin haddii maarata wulaaddii ay yihiin haddii xarakadii guud ay tahay waxaa kaloo iyadan ay ku suuroobi kartaa khibraadka iyo tajaarubta in maarata la wada wadaago oo walaal waa isdhaafsadaan maxaan ku rahaya qodobkaas maxaa waaye saas saas maxaa loola jeeday maxaa idinkaga hergelay saad u fuliseen tabaadul almacluumaat walkhabraad khibraad in la helo iyadan maarata waxyaabaha ku suuroobi karta ay kamid tahay jazaaka allahu khayran waxaa kaloo iyadan ay lagama maarmaan ah in dhammaan maarata dadkii jihooyinkii looga talagalay camalka qaybta ugu hooseyso kii tuulada jooga kii degmada jooga dhammaan shaqooyinkii maarata fulintooda loo wada kaco ilaahayna loo tala saarto insha allahu taala haddii ilaahay laga baqo oo wax walba ilaahay cabsidiisay ku xidhan yihiin marka insha allahu taala waman yattaqi illaha yajcal lahu min amri yusran ilaahay fudeed buu nooga dhigaya insha allah intaasaan dhihi lahaa jazaaka allahu khayr aada iyo aad markana waxaan siinayaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe arrimaha shirkan ee lagu faaqiday waxaa ka mid ahaa mashaakilka qabaa'ilka soomaaliyed dhexdooda ka taagan ee ah colaadaha iyo xitaa cadowga isku dayada uu sameynaya ee ah inuu iska horkeeno qabaa'ilka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta arrimahaas xalka looga hortagi karo maxay tahay jasaaka allahu khayran aquuna faysal allah ku barakeeyo qodobada looga hadlay waa ka mid qabaa'ilka isku dhacooda iyo sidii lagu xallin lahaa si aad og tahayna dee qabaa'ilkan soomaaliyeed khaasatan kuwa wilaayad ku hoos nool inay isku dhacaan oo dagaalamaan khudo ay gaalidu dejiyeen oo waa hore istaraatiijiyahaan ay u qaateen weeye waxaa iyaga uga horreeyey dee ibliis oo aad garanayso rabbi hortii ku dhaarto oo yidhi fa bicizatika la uqwiyannahum ajmaciin dhaartaas yaa meel inoo taalla waxa keliya ka badbaadaya waa ilaa cibaadaka minhum almukhlisiin addoommada ilaahay u barax tiray cibaadada unbaa ka badbaadayo wax ugu weyn horta looga badbaadaya waa in ilaahi subxaana watacaala lagu xirnaado weye ma karta laakiin tan waa istiraatiijiyad la dejiyey oo khubaro gaale ay dejiyeen qabaa'ilka soomaaliya lasoo dhexdhigay weliba waxay ugu sii darnaatay markii federaalka la qaatay oo layidhi gobolaysi iyo qolo walba meesha ay degteen loogu yimaada iyo nasiibka maamulka ka yeelanaysaa arrintaa iyada marka waxa looga bixi karo in walaaltinimada la ilaaliya dariska darisnimada la ilaaliya oo qaraabanimada la ilaaliya dadku waa dad qaraabo wada dhashay qabaa'ilka soomaaliyeed waa wada ehelo waa walaalo markaad meel isugu keento dad soomaaliyeed wuxuu ku leeyahay ree hebel yaa ree abtiyaal ah ama ree hebelaan gabar ka qabaa in la iscafiyo wanaag iyo tasaamux lagu wada dhaqmo waxyaalaha keliya lagu kala badbaadi karo wey innagu maanta caqliga saliimka hadduu shaqeeyo dagaal haddaan u baahanna waxaa dagaal inoogu filan cadowga maanta guryaheenna joogo saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jira wiilashaana marka dagaalamaya meesha ay qabiilka dhexdii ku dhiman lahaayeen waa inay ku dhintaan dagaalka jihaadka iyo halganka ilaahayna subxaana wa tacaala raalliga inooga yahay oo jannadiisan aan ku helayno taas waa intaas xalka si guudna dee alxamdulilah annaga maanta waxaan haysanaa xarakatu shabaab almujaahidiin iyo shacbigeena muslimiinta manhaj saliim ayaan haysanaa ciidan maanta difaaca dadkooda iyo shacbigooda muslimiintana waan haysanaa ummadduna saddexda hadday u dhisan tahay badbaaday haysata haystaan waa inaan marka ilaashanno manhajkeenna iyo qiyaadadeenna iyo mataqaanaa jeeshkeenna raysulmaalka maanta aan haysanno ee aan ku dagaalamaynana waa inuu noqdo ilaahay diinkiisa iyo halgankaa jihaadka waa inuu noqdo oo qof walboo naga mid uu ku fikiro halkaa inaan nalaga marin kitaabka ilahay xaggiisa inaan nalaga marin haddii qof walba iyo qoys walbana arrintaa iyada uu istaago insha allahu tacaala cadowgana waan ka adkaanaynaa innaga dhexdeennana walaaltinimada iyo soo dhawaanshahana waa inoo kordhaysaa jazaaka allahu khayr jasaak allahu kheyr qeybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay ugu dambeyntii waxaan siinayaa sheekh guuleed maxaad kusoo gebagaban lahayd fadhigan dadka muslimiinta ah khaasatan mujtamaca soomaaliyeed waxaan le abshiru bashaaraysta dowladdiinnii muslimka ahayd way kor noqotay waxaa noo muuqdaa wax aad u wanaagsan waxaan leenaha marka hore bashaaraysta warkayga marka waxaan ku gabagabeynayaa culayska ay wilaadda qaadayaan ama makaatibta kala duwan ay qaadayaan cidda loola laabayna waa wilaayadka islaamiga ah waxa annaga aan matelno oo shaqada annaga aan qabanayna cidda qabanaysa annaga ma ahe waxa weeye waa dadka aan matelno oo wilaayaadka jooga hadday yihiin dhaqankii hadday yihiin culimadii hadday yihiin wilaaddii oo aan khayr kulligood ku tuhmayna ama tuula ha joogo ama degma ha joogo camalka qaybihiisa kala duwan shaqada ay wilaayaadka qabtaan waxaa wax ka qabta makaatiibta qaybahooda kala duwan xitaa jihooyin aan siyaasadda in badan luku lahayn jeeshka qayb bay ka qabtaan qaybaha muxuua shaqooyinka la qabto hadday yihiin gabdhaha qayb ka qabto dumarkeenna muslimiinta ah gabdhaheenna qiimaha badan dhallinyaradaa wax ka qabto waxaan leenahay waxaad u diyaargaroodaan dadka wilaayaadka ku nool shaqadii la soo qaaday iyo mas-uuliyadda aan soo xambaarnay ciddaan ula soo laabanayna adinka weeye ha loo diyaargaroobo geeddi baan ku jirnaa geeddi geeddigii wuxuu marayaa meel fiican waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankan kulankiisa kale galabta sidaan isu waraysanayna se ka duwan buu u dhici doonaa insha allahu tacaala waxaana leenahay niyada ha la wanaajiye abshiruu jazaaka allahu khayran adinkan waa mahadsantihiin idaacadda andalus khaasatan aad baa mahadsantihiin baarka allah baarak allah fiik aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh guuleed agunabhaan waa liga walaayada islaamiga ee hiiraan ee guud ahaanna falanqayntan halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa kulan midkan lamida intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaad wada dhegaysateen falanqayntii ay ka qayb galeen walaadda wilaayaadka islaamiga hiiraan gedo jubbada dhexe iyo bakool waxaana la socodsiinayey walaalkeen faysal xasan
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka laba kalena lagu dhaawacay laba qorina waa lagu soo khaniimaystay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay galabta qarax la beegsadeen kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada ee bangarafta kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa magaalada ceelbaraf iyo deegaanka miirtaqo waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay galabta weerar ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gedo waxaana teendho xerada uu ku tiilay haleelay gantaal nooca garbaha laga gano waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya iyo eritereya oo qarka u saaran dagaal mar kale ka dhex qarxa xiisada ka dhex xaloosan eritereya iyo etoobiya ayaa sii xoogaysanaysa taasi oo suuragal ka dhigaysa in dagaal uu ka dhex qarxo labadaasi dal sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray sirdoonka afrika astaamaha muujinaya xiisadan sii holcaysa ee labadan dal ayaa soo shaacbaxay toddobaadkii hore kadib markii madaxweynihii hore ee etoobiya mulaato teshome iyo wasiirka warfaafinta eritereya ay isdhaafsadeen eedaymo aan waxba la isku reeban african intelligency ayaa sheegtay talaadadii shalay iyada oo xogahaasi ka soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed in suuragal ay tahay dagaal uu ka dhex qarxi karo labadan dal ee etoobiya iyo eritereya koox ka mid ah hogaamiyeyaasha milatariga ee gobolka tigrey oo dhowaan taageero u muujiyey kooxda t b l f ee uu hogaamiyo debrasion gebre mika'il ayaa la sheegayaa inay la shaqaynayaan xukuumadda eritereya wararka laga helayo gudaha etoobiya ayaa tibaaxaya in dowladda eritereya ay ballanqaaday inay taageerayso hogaamiyeyaashan haddii xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku dhawaaqdo dagaal ka dhana warbixin toddobaadkii hore ay baahisay idaacad laga leeyahay ingiriiska ayaa muujinaysay in eritereya ay mar hore sii xoojisay abaabulkeeda ciidan iyadoo ragga ay da-doodu ka yar tahay lixdanka sano ee khibrad hore u leh adeega milatariga loogu baaqay inay iska xaadiriyaan tababarka waxaa sidoo kale jira hogaamiyaal ciidan oo ku sugan tigreyga kuwaas oo la sheegay inay kasoo horjeedaan isbahaysiga eritereya taa beddelkeedana ay taageersan yihiin maamulka kumilgaarka ah ee tigreyga ee la shaqeeya dowladda federaalka ee uu hogaamiyo abiy axmed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad konton saraakiil iyo rayid ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay suudaan khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo burbur ayaa ka dhashay shil diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada umudurmaan ee dalka suudaan shilkan ayaa yimid kadib markii ay dhacday diyaarad nooca kuwa ciidanka ah oo kusii jeeday magaalada boorta suudaan ee xarunta u ah taliska milatariga ee maamula dalkaasi waxayna tirakoobyadii ugu dambeeyey ee dhimashada la diiwaan geliyey noqotay afartan iyo lix xubnood oo isugu jira saraakiil askar iyo sidoo kale dad shacaba diyaaraddan oo ah nooca antonof ayaa ka duushay saldhigga milatari ee lagu magacaabo waadi sayidna waxayna ku jeeday boort suudaan ilawareedyo xoogaal ah ayaa sheegay in cillad farsamo oo ku timid diyaaradda ay sababtay in ay ku dhacdo xaafad dadku ku badan yihiin oo ku taal umudurmaan afartan iyo lix xubnood ee shilka diyaaradda ku dhintay waxaa ku jira saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidamada suudaan ilawareedyo ayaa waxay xaqiijiyeen in uu ka mid ahaa genaraal baxri axmed baxri oo ahaa taliyaha ciidamada milatariga gaar ahaan gaar ahaan liwaaga mandiqadda baxri iyo saraakiil kale shilkan diyaaradeed ee ka dhacay umudurmaan waxaa sidoo kale la wariyey inay ku nafwaayeen sagaal qof oo rayid ah kuwaasi oo diyaaraddu ku duldhacday guryahooda waxaa sidoo kale jira dhaawacyada ugu yaraan toban xubnood oo kale sida lasoo warinayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa rabshadaha ka socda kongo oo sababay in in ka badan afartan kun oo qof ay ka barakacaan waddankaasi waxay ugu yeeraan qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in rabshadaha ka socda bariga waddanka koongada dimuqraadiga ah ay sababeen in ku dhowaad afartan iyo laba kun oo qof oo u badan haween iyo caruur ay u baxsadaan dhanka waddanka burundi taasi oo ay warbixintu ku tilmaamayso in uu yahay barakacan horey loo arag oo waddankaasi laga diiwaan geliyey muddo shan iyo labaatan sano ah hay-adda ururgaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in dadkaasi ay ka carareen colaadaha maleeshiyada m saddex iyo labaatan ee taageerada ka helaya dowladda ruwanda kana soo horjeeda dowladda koongada dimuqraadiga ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa burundi oo ciidamadeeda kala baxaysa soomaaliya kadib markii ay saluugtay duulaanka eusom ciidamada burundi ee qeybta ka ahaa duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa gebi ahaanba isaga baxaya dalka kadib markii ay bujumbura iyo xukuumadda muqdisho isku fahmi waayeen tirada ciidamada burundi ka socda ee qeybta kasii ahaanaya duulaanka soomaaliya mas-uul ka tirsan midooda afrika oo la hadlay warbaahinta mareykanka islamarkaana diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa laga soo xigtay in ciidamada burundi ay gebi ahaanba ka bixi doonaan soomaaliya kadib markii ay burundi ku qanci weyday tirada looga ogol yahay in ay qeyb kaga sii ahaato duulaanka soomaaliya aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey arinta ku saabsan howlgallada mujaahidiinta ee sida xawliga ah uga socda wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa baraha bulshada si aad ah u qabsaday sawiro iyo muuqaallo isdabajoog ah oo mujaahidiintu ka soo saareen howlgallo ka dhacay labadan wilaayo kuwaasi oo madaxda looga gurayo saraakiil iyo askar murtadiin ah ansaarta mujaahidiinta ayaa si xawli ah ugu faafinaya social media sida facebook iyo tiktok sawiro si toos ah looga soo qaaday furimaha dagaalka sida abuurey ceel cali axmed iyo daarunicma walaalka bashiir kooxda riddada ah warbaahinteeda iyo qaaqlayaasheeda ayaa markii ay u adkeysan waayeen maadooyinka uu faafinayo iclaamka jihaadka waxay soo alifeen been abuur oo loo yaqaan fake news kaasoo ay ku sheegayaan dagaalada hadda socdaa balse waxay fashilmeen markii ay faafiyeen sawiro kayd u ahaa oo la faafiyey sannaddii labada kun labaiyo labaatan arrinkaas oo fadeexad ku noqday baraha bulshada hadda waxaa ka socda herdan adag oo u dhexeeya xaqa iyo baadilka xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa aad buu u mahadsan yahy walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا